meesha ka dhacay adiga nin ganacsado ah ee qaad baabuur ku wata ayaa waxaa qabtay kooxihii ayaga ahaa dadka dili jiray wadada ayay u galeen markuu arkeenna uu istaagay yidhaheen intuuna istaagin xabaday ku fureen saas nuu ku geeriyooday magaalada gudaheeda miyuu dilku ka dhacay mise meel ka baxsan
maya meel adiga u jirto soddon iyo laba kilomitr waaye magaaladu ka baxay waa usii jeeday meeshuu deganaa agaarkiisa
haye
markaasna wax qaadaho uu sida ma jirin laakiin waxay u aaneeyeen inuu qaad siday
waa gartay yaa la saarnaa gaariga marka ee marxuumka dhintay
maya maya maya wax la saarnaa ma jirin magaaladu ka baxay xaafadiisa usii socdaba
haye yaa dilka geystay marka
waxaa geystay kooxihii nabadiidka ummadda soomaaliyeed dhibaateynay oo magacyada al-shabaab la baxay
sidee ku xaqiijiseen marka in al-shabaab ay dileen iyo in dad kale ay dileen
ayaga ayaaba cadaysta oo sheegtaba
waa gartay haye marka muxuu ahaa qofkan marka laga tago in ganacsade qaadka ka ganacsado ahaa muxuu kaloo qaban jiray haddii aad aqoon u leedahay
wax hadiioo kaleeto hadda uu qaban jiro aniga aan ku aqaanaa ma jiraan nin hadiia ka ganacsado gaari yar oo oo taxi iska wato oo marna magaalada adeeg uga qaata marna xaafadiisa oo meesha ku taalla aada ayuu ahay deegaanka dilkuu ka dhacay yaa maamulo marka oo gacanta ku haya ma al-shabaab mise dowladda ayaa gacanta ku haysa
meeshu hadda dilku ka dhacay iyaga ayaa gacanta ku ah waa deegaankee marka
beerxaana meel la yidhaaho
waa gartay waxaad faahfaahiniga siisaa marka dilalkan beledweyne iyo agaaraheeda muddooyinka dambe way soo badanayeen maxaa ay salka ku hayaan dilalkan
walaalow taas soomaaliya maogtahay wax badan ayay dowladanaheedo waa iska dareemi kartaa aanooyin qabiil way iska jiraan cadowgaas adiga dadka dilaaho oo ummadda soomaaliyeed inay baabiyaan ugu talagalana way iska jiraan mogta haye
marka soomaaliya dowladlaanay wax badan kusoo daashay qabiil aanooyinkaas qabiilka waa laisku dilaa inta badanna waxa wax dilaa waxa waaye kooxaha nabadiidka ee ummadda soomaaliyeed inay noolaato diida
meelaha dilalku ay ka dhacayaan laakiin idinkaa maamulo oo ciidamo dowladeed baa jooga marka maxay ka tarjumaysaa in ciidan dowladeed oo shaqaynaya meel ay joogaan wax lagu dilo
dilka anagu anagu ku meel kulama soo ballamen inta badanna markay wax dhacaan ciidamadu way gaaraan oo wixii adiga amni oo markaas meesha ka jira ayay qabtaan dadkii markaas gacan ku-dhiglayaasha ama wax dila ama wax dhibaatayna way soo qabtaan sharcigaana la mariyaa waayahay shalay dilil isxixiga baa dhacay howlgallaad wadeen ilaa iyo maantay ilaa iyo xalay maxaa idiin suuro galay marka
weli adiga waxaa shalay dhacay mar shalayna waxaa loo dilay ninmaa waxaa loo dilay aana qabiil ayagana nimankii dilay waa lagu daba joogaa ciidamada amnigu way soo qaban doonaan xalay mid ka dhacayna kooxaha nabadiidka ayaa dilay baaritaan iyo haddii la guuriwa dadkii ka dambeeyey iyo talakuso u dhacayna baaritaan ayaa lagula jiraa dib ayaana kasoo sheegi doonaa insha allahu tacaala waa gartay maxaa idinkaga qorshaysan marka daliilkan dhacaya
simbiri afar iyo labaatanka saac ciidamadu way u taagayeen in amniga sidii wax kasta oo dhici kara looga hortegi lahaana way u taagayeen waana ka shaqaynaya waayahay xaaladda beledweyn iyo agaareeda waa sidee marka tan iyo markii daliilkan ay dhaceen
hadda wax cule oo faa'iidaho dhibaataha ka taagan uma jiraan